halkaad naga dhegaysanaysaan weli waa v o a washington haatana dhegeystayaal waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida maykarofoonka waa kan haarun macruuf oo nala socodsiiya
ururka al-shabaab ayaa weerarkii ugu khasaaraha badnaa ka fuliyey gudaha kenya weerarka saacadii hore khamiistii ka dhacay jaamacadda magaalada gaariso waxaa ku dhintay boqol iyo afartan iyo toddoba qof siddeetan kalena way ku dhaawacmeen haddaba markii ugu horraysay ayaa mas-uuliyiinta kenya waxay faahfaahin ka bixinayaan sidii loo qorsheeyo weerarkaas iyo jawaabta ay ka bixinayaan waa mawduuca barnaamijka martida mikrofoonka waxaana marti iigu ah doctor maxamed daahiye ducaale oo ka mid a xildhibaanada dalka kenya lagana soo doorto degmada dhadhaab ugu horeyna waxa aan weydiiyey sida u arko weerarkaas
horta haruna aada baad umahadsantaha walaala runtii masiibo aada xun baa ka dhacday magaalada garis waxayna ka dhacday kuliyadda ku taala garis oo loo yaqaano garissa university college meeshaasoo lagu laayay daddan boqol iyo afartan iyo toddoba ruux oo u badan arday ka dheganaysay jaamacadda ayada marka runtii waa masiibo runtii nagu dhacday haddaan nahay soomaali haddaan nahay reer garis haddaan nahay ree north eastern runtii waa arrin aada u xun oon annagana saameyn weyn nagu nagu yeelanayso marka horta arrinta iyada ah waxaan waxaan leeyahay horta kow waxaan u diray martacsi waalidiintii iyo heeladii ay ka dhinteen carruurtaas sababta ay tahay annaga hadda waddankan aan joogno dadkan isku waddan baa nahay same nationality runtiina waana ka xunay annaga hadda runtii arrinta ayada marka waan u tacsiyanay dhammaan eeladoodii iyo waddanka guud ahaanba haddaan nahay weliba soomaalida ku nool deegaankan iyo dhammaan waddanka kenya okay siday idiin saamaysay bal sidaa idiin saamaysay tusaale iga sii haruna horta arrimahan argagixisada wakti dhowr sane hadda socotaa runtiina dhibaatooyinka ka dhacay waddankan soomaalida iyo muslimiinta aad bay u saameynaysaa sidaad og tahay waddankan soomaali badan baa ku nool hadday yihiin soomaalida waddanka u dhalatay iyo hadday yihiin kuwa nagu soo kordheen markuu wadankii soomaaliyeed a soomaalida ayada meel kastay ku nooshahay waxay ku nooshahay xeryaha qaxootiga oo ku yaalaan dhadhaab iyo agagaarkeeda waay waxay ku nool yihiin magaalooyinka ku garis iyo wajeer iyo mandera waxay ku nool yihiin nairobi waxay ku nool ku nool yihiin mombasa waxay ku nool yihiin nakuru iyo eldoret iyo meel kastaba marka runtii haddii macnaha maanta dadkaas dhinteen ay yihiin tusaale ahaan hadday yihiin soomaali annaga hadday yihiin waa dareemi kartaa waxaan dareemi lahayn boqol iyo afartan iyo todoba ruux oo soomaali hadii la dili lahaa marka runtii hataa nimankan arrintan suubiyaan annaga waxaan u arnaa inay yihiin cadow waad og tahay kol hore bishii labayi tobnaadba kii ay laayeen dad macalimiin u badan oo fasax u socdeen waktiga december oo soddon iyo dhowr ruuxa haddana kuwo kale oo maaragtay qodahayn dhagaxaha guriga guryaha lagu dhiso way laayeen kadib arrintii dhacday waxay noqotay macalimiin kun iyo dhowr boqol leh oo iskuullada ka dhigahayn north eastern garis iyo wajeer iyo mandela yaa shaqadoodii jira waxay dhaheen annaga kuma noqonayna waddankii arrintan maanta dhacday marka waxaan kuu sheegay haruno tii oo kale arrintii unbay haddana sii dabagashay annaga iskuma filin wad isku isku filaan maana gaaro macalimiin lagu filan ma qabno dhakhaatiir ma qabno dhismooyinka laga subiyo waddankan dadkan dhisaan guryaha badi waa waa kenyaanka kale oo meelaha kale ka imaadaan marka haddii sidan ay dhacday marka waxay noqotay in ay dhahaan annagana kuma noolaan karno meesha marka masiibada ayada runtii annaganba haddana ee nagu dhacday dhaqaalahana wuu burburay maaragtay nolosha orba burburtay soomaalida kale oo waddanka dhexdiisa ku nool dhib baa u imaan kara runtii waa gartay oo dhibaato fara badan baa marka runtii annaga saameyn aada u weyn hadday tahay xagga dhaqaala iyo xagga hadday tahay xagga bulsho iyo hadday tahay annaga soomaali ahaan meel kastoo waddanka aan ku noole arrintaa horta runtii waxay noo keentay dhibaato aada weyn iyo kalsooni la-aan ay naga dareemaan wadankii dadkii noola noolaa oo maarta kimaankii kale waa garta waxaa jiray warar ay tabiyeen idaacadaha qaarkood oo sheegayey in dadka weerarka soo qaaday ee jaamacadda galay ay ardayda u kala saarayeen dad kristaana iyo dad islaam ah ma jirtaa arrintaasi markaad u kuurgasheen horta haaruno runtii ardayda horta meesha ka dhiganaysay waxaa lagu qiyaasay inay ahayn sideed boqol iyo labaatan arday waxaan ognahay runtii kuliyaddan dadka dhiganahan waxay baranahayn maadooyinka macalinimada ku saabsan ardayda soomaalina aada uma jeclo macalinimada annagoo arrintaa horta kaba xun oo leenahay macnaha inay soomaalida ay galaan laakiin waxa waxaa jirtaa ardayda sideedda boqol iyo labaatanka ah soomaali markay uba u baarta waxay ahayn konton badadoodna macnaha waxay ahayn diskola ama kuwa degan maysan ahayn laakin waan ognahay markii meesha la galay dadkii soomaalida ama wixii muslimiinta masaajidkay ku jireen marka aniga hadda dhabti waxyaalaha naloo sheegay hadallada ay dadka sheegeen waxaa kamid ah dadkii masaajidka ku jira masaajidka lagu xiray marka kuliyaddii inteeda kale galeen laakiin kala soc oo macnaha si rasmi ay dadka u kala saarahayeen animu maqan waa garta dadka soo qaaday weerarka tiradooda saxda ma la ogaaday meeshay ka yimaadeen ma la ogaaday weerarkan sida loo soo abaabulay ma la ogaaday okay runtii dawladda hadda waxyaalaha anaga ay inoo sheegta dawladda waxaa la yidhi dadka weerarka soo qaaday waxaa lagu qiyaasay inay shan ruux ahaayeen shantii ruux waxaana la sheegay inay ahaayeen asal ahaan inay ka imaadeen xeryaha qaxootiga oo ku yaalaan aga deegaanka dhadhaab waxaa kaloo la sheegay maaragtay inay wateen baabuur baabuurtan taksiyaasha oo loo yaqaano probox baabuurkii ilaa hadda haddii inay soo afduubeen iyo inay soo kiristeen inay say ahaydba lama gal lamana arkin baabuurka naftiisa marka dadka si naloo sheegay intaasay ahayn dawladdana waxay sheegtay markii ay hawshii ay gabagabowday inay laayeen dhammaan dadkii weerarka soo qaaday afar ruux iyana ahayn waa afar may ahaayeen mise shan
intii la dilay aniga hadda intaan ognahay afar waa la dilay midna noolal baa loo qabtaa yaan yaan yaan maqan waa garta marka baaritaanku ma muujinaya dadkani asal ahaan inay dad soomaaliya yihiin dadka weerarka soo qaaday iyo inay yihiin qowmiyado kale runtii haruno horta baaritaanka waxaa la subi hadda ay dawladda subinaysa waxaa weeye inay ka qaadaan faraha oo ay fiiriyaan finger printskooda iyo in dhiiga laga qaado oo lagu fiiriyo macnaha hadday jiraan dad ehelada waxa ay arkaan marka ilaa hadda arrinta ayda meesha soo bixin laakini dad badan waxaa laleeyahay dadkan meesha weeraray waxay ku hadlahayeen af swaaxili weliba af swaaxiliga midka sheng loo yaqaan macnaha swaaxiliga dadka reer magaalka ay ku hadlaan khaasatan sida hadda nairobi iyo meelahaas oo kale wayna da-yaraan niman dhalinyaro ah bidhaan ahaanna waa dhihi kartaa soomaaliya way u arkaayaan laakini arrinta iyadoo waxaan sugaynaa oon wixii kasoo baxo faraha la qaada laakin runtii annaga waxaan aaminsannahay meeshan la weeraray ardayda ka dhiganaysa badidooda waxay ahaan arday oo oo macnaha diinta masiixiga ah waxaana u badnaa arday aan ahayn soomaali meesha iyada marka waxaan aaminsanaha waxaa loo weeraray labada maadada inay macnaha diin ahaan iyo jinsiyad ahaanba wadankan dadka ku nool isku diro oo diin ahaan loo kala saaro muslimiin iyo iyo iyo masiixi ama soomaali iyo kuwa aan soomaaliyn marka runtii dadkan macnaha ulajeedada waxaa weeye inay wadanka ku beeraan dhibaato oo jinsiyadeed iyo xag diineed
wadanka goormay soo galeen muddo hore miyay soo galeen muddo dhow miyay soo galeen mise gudaha wadanka ayaaba laga abaabulay weerarka
harta haaruna runtii dhacdooyinka hadda ku saabsan falookan argagixisyada aniga hadda inta hadda muddo laba sana inta hadda aan fiidiyey horta badanaa waxay dhacaan waktiyada roobka udo waktigan hadda waa xili roobeed waktiyada roobka u da-ana waxaa sahlan socdaalka sababto ay tahay haddii hataa ay kasoo lugayaan gudaha soomaaliya way u fududa inay macnaha ay imaan karaan ayagoo macnaha isticmaalan wadooyin wax saas oo kale marka runtii hadda ilaa hadda caddeyn lama ogaanin laakini waxaa loo maleynaha inay ku imaadeen gaar lug inay ku imaadeen oo ayagoo macnaha soo marin ama baabuur aan wadinin ay magaalada gaarsaa ku imaadeen jawaabta ad ka bixinaysaan dawlad ahaan iyo maamul ahaan gobol ahaan iyo xildhibaan ahaan maxay tahay
haaruna horta arrimahan dhowr shay baa loo bahan lakin dawladda kenya anaga hadda ma dhehano waktiga maanta la joogo hadda ma dhehano halis eedo ama waxbaa ama dawladda hawl qabsan ama saas lakin runta horta midda koowaad horta dhib baa dhacay dhibkaasna xalkiisa waxaa loo baahan yahay shicibka iyo mas-uuliyiinta laga soo doortay oo annagoo kale ah iyo dhammaan dawladda hadday tahay dawladda sare hadday tahay dawlad goboleedkaba intaas kulli inay arrimahaas ka wada shaqeeyaan oo maaragtay sidii xal waaro loo heli lahaa marka laakiin anig waxaan waxaan leeyahay macnaha dawladda waxay qaban lahay inay u taala ama annaga mas-uuliyiinta e laakiin waxaan rabnaa arrintan maanta taagan runtii annaga haddaan nahay soomaali haddaan nahay deegaanka gaaris wajeer mandheera iyo meelaha kaloo ku nool nahay waa in aan arrintan si toos u wajahna waa in arrintan aan la dagaalna waa in arrintanayta aan ka hortagna waa in dadka ay soo sheegaan dadka falalkan ku jiro ama la shaqeeyo ama dhaqaalo ku bixiyo waxay yihiinba runtii waxaan u aragnaa runtii anaga haddaana mas-uuliyiinta waxay tahay arrin burbur iyo dhibaato fara badan keeni doonto waxaan aaminsanahay waddanka soomaaliya hadda dawladda soomaaliya waxay libigalaada waa arrinta nabadgelyada oo nimankan ay ku keeneen dadka waddanka ku noolna ma aha masiixi ama christians ma aha waa dad muslimiina kolkii xagga dadka lagu laaya maxaa la dhaha masiixi maaha dadka hadda lagu laaya muqdisho oo ardada lagu laayay iyo kuwa hoteelada lagu laayay waa dad soomaaliyeed oo muslimiina markay soomaaliya dad ku laayana hadday dha maxay dhahay markii inta lagu laaya haddii la dhaho macnaha waxaan laaynanaa gaalo runtii arrinta anaga waxaan oonaa khalad annaga waddankan kamid baan nahay waana adeegsanahay marka waxaan waxaan rabnaa dhammaan bulshada siday u kala tahay rag iyo dumarba culamo iyo caama dhalinyaro iyo waayeel nin kastaba arrintan in ay wuxuu ka qaban kara uu ka qabto waa garta oo laamaha dawladda nabad sugidda khaasatan war sugan la siiyo si macnaha arrimahaasiisa loo saabsan waa garta al-shabaab waxay ku doodaysaa inaysan istaagayn aysan joojinayn weeraradan ay ka geysanayaan gudaha kenya ilaa ciidamada kenya ay ka baxayaan soomaaliya arrintaas seed u aragtaan xal ma noqon kartaa horta haruno ciidamada soomaaliya oo hadda joogta soomaaliya ciidamada kenya oo ku sugan waddanka soomaaliya ciidan ahaan waxay ka korin ciidanka amison macnaha waa ciidan african dawlado african ciidankaas waxaa ku jira burundi waxaa ku jira uganda waxaa ku jira ethoopia waxaa ku jira wadamo badan yaa ku jiraan jabuuti waa ku jirtaa marka ciidanka horta ciidan annaga kenyaan ahoo kenyaannimo ku jooga ma jiro marka ciidanka asaga wuxuu kamid yahay go-aamada kasoo baxeen qeybaha hadda aan sheegay marka annaga waxaan aaminsanahay kenya inay khalad ku joogin inay sax ku tahay ayna ka kaalmeynayso waddankaas sidii ku degila waa garta maxaan ku idhahdaa haddaan marka u nimaadno dhinaca sugidda amniga gobolka waqooyi bari madaxweyne uhuru kenyaata markuu hadlayey wuxuu ku baaqay in ciidamadii la diiwaan geliyey askarnimada loo qoray ay isu soo xaadiriyaan in la tababaro maalin dhaweed waxaa jirtay siyaasiyiin soo jeediyey in gidaar laga dhiso meelaha qaarkood oo gidaarkaasi waxay dhaheen wuxuu gacan ka geysanayaa sugidda amniga dadka al-shabaab ee soo galayana wuu hor istaagayaa marka xalka amniga gobolka waqooyi bari muxuu yahay ama xuduudda u dhaxaysa soomaaliya kenya ma gidaarba ma ciidamo dheeraada ma qorsho kalaa maxay idinla tahay xalku horta haruno xalku derbi ama gidaara dhisa runtii aniga hadda ra'y ahaanteeda ma aaminsan inuu xal yahay waad ogtahay hadda waddanka palestine ama ama israel gidaarka udhexeeyo ay dhiseen waxaan umalan toddoba boqol oo kiilo masar buu ku dhow yahay waxaa ku baxdaa sanadkii maintenancekiisa macnaha waxaa ku baxdaa one billion u s dollars runtii marka dawladda kenya dhaqaale intaa laga qabta inay ma haysato mana aaminsan inuu noqon doono xal xal waaro midda kale maanta anaga dhibka anaga waa dhib un hadda xaalada ka jirta soomaaliya iyo dawladda dowladnimada laciidka ah ma ogi macnaha cadaawad udhexeysa hadda sidii israel iyo palestine ma jirto runtii marka horta gidaarka isaga oma arno inuu xal yahay waxaa xalka u fiican ah in la isticmaalo warar sugan ama intelligenceka waxaa loo yaqaano oo mujtamaca ku nool arrinta ayada ay ka qayb qaataan oo ay la shaqeeyaan laamaha nabad sugidda dawladdana ay kordhiso ciidamada nabad sugidda oo ka shaqeeyaan deegaankan ayna weliba u badiso ciidamo af soomaali ku ama soomaali ah oo dhaqanka iyo luqada dadka wafahansan oo dadkana si kalsooni ah ay wixii warare ugu sheegi karaan maxaad ku dhihi lahayd hadda adiga siyaasi ahaan mas-uul kenya ahaan wasiir horena waad soo ahayd haddaad al-shabaab fariin toosa u dirto maxaad ku dhihi lahayd runtii horta haruno aniga horta waxaan leeyahay al-shabaab fariintaan u diraa waxaa weeye annaga haddaan nahay soomaali ama dad muslimiin ah xaaladda ay wajahayi wajahan yihiin xaalad lagu heli doono xal ma aha waxaa uga imaan doonaa dadka muslimiinta iyo soomaaliyeed dhibaato fara badan oo maaragtay kuwan hadda aan sheegay iyo kuwo kaleo kasii daran iyo maaragtay dadkii inay ay ay ka hor imaadaan dadkii ay la noolaayeen marka horta waxaan leeyahay wax lagu waayo nabad iyo wada hadal laga laguma helayo xoog iyo dagaal waxaan leeyahay shabaab hala heshiiyaan dawladooda dawladda soomaaliyeed maamulka kamid ha noqdaan hubka ha iska dhigaan falalka argagixisada oo ay ku wadaan ama wadamada jiraanka sida hadda waddankaani ama meelaha kalena inay ka tanaasulaan oo runtii ay ay ay nabad qaataan aniga horta arrintaasaan kula talnaa midda kaloon reer xarun inaan ka hadlo waxaa weeye arrinta qaxootiga arrinta qaxootiga runtii waxaa jirtaa heshiis saddex geesood ah oo la saxiixay twenty thirteen may ahayd oo ah in macnaha heshiis la gaaray dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya iyo u n h c r in qaxootiga deegaanka dhadhaaf ku sugan oo u badan soomaali in waddankooda lagu celiyo heshiiska asaga ilaa hadda wax kumada ka suurtagali ma jiro marka waxaan rabaa anigoo la hadlay dhammaan ama dowladda kenya ama dowladda soomaaliya ama ama hay-adaha samafalka oo u n h r ay u weyn tahay horta xaaladda qaxootinimada xaalad jiri doonto oo aan dhammaanayna ma noqonayso runtii arrinta ayada horta waa in xal loo hela xalka hadda lasoo go-aamiyana xal soconahayo oo waxay tahay xalkaas waxaa weeye inay qaxootiga ku noqdaan iskood macnaha ayaga dareenkooda markay qabaan inay waddankooda ku noqon karaan ilaa hadda dadka qaxootigoo noqday waa dad aada u tareya waa garta maxaad soo jeedin lahayd kenyana dulqaadkeeda way soo yaraaday waxaan leeyahay dowladda soomaaliya hadday tahay federaalka iyo hadday tahay regional government arrinta dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed in la siiyo mudnaan kooban waxaana ka codsanahay dowladda kenya maadaama arrimaha qaxootiga ay aada culeys u arkaysa inay tahay in ay adduunweynaha iyo hay-adaha samafaleed ay la kaashato in macnaha qaxootiga sidii waddankoodii lagu celin lahaa ayna ku heli lahayn adeegyada bulshada inay falalkaadi la galo waa gartay laakiin heshiisku wuxuu ahaa dadka qaxootiga doonaya iskooda inay u laabtaan in la soo celiyo dadka kalena aan la qasbin sababtoo ah soomaaliya weli nabad ma aha marka ma qasab ha lagu celiyaa leedahay maya qasab ha lagu amili macnaha waxaan leeyahay arrinta siday tahay hadda dowladda soomaaliya xil iskama saareyso regional governmentka kuwa hadda dadkan la rabo meesha lagu celinayo ma hayaan capacity waxaan leeyahay dowladda kenyana ha noqoto proactive macnaha platform ama heer ha u helayso uu suubiso dhaqaale ugu rahayso ay ku taageerto in macnaha laga sameeyo adeegyada bulshada ayadoo la kaashanayso deeqbixiyaasha caalamka ah hadday yihiin dowladaha sida reer galbeedka iyo carabta iyo maxay ahayd hay-adaha samafaleed oo oo arrimahaneeto ay qashayso waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan qaxootiga iyo weerarada al-shabaab ay qaadayaan maxaa iska khuseeya waad la socotaa december iyo november markay weerareen mandheere agteeda dad fara badanaa ku dhintay weerarkii imbakatoni iyo promoka meesha la yidhaahdo dad fara badanaa ku dhintay marka al-shabaab meesha ay weerar ka geysanayso ma qaxootigay kala tashataa su-aashu waa taas
hadalka waxaan ku bilaabay macnaha wararka namasugidda ee hadda ay hayaan waxay waxay tusaysaa dadkan inay ka imaadaan xeryaha qaxootiga markaasaan ku leeyahay marka waan ognahay hadda meelaha qaabka laakiin aniga waxaan leeyahay soomaali ahaan markaan dhaho qaxootiga culeys badan baa loo arkaa maamulka kenya marka arrinta iyada marka in la wajaho oo soomaalida nafteeda ay dareento meeshan kama soo bixin hoy lagu sii joogo because dowladdii dulqaadkaa ka dhamaaday fikrad kasta waxa a ku imaatee laakiin dulqaadka wuu soo yaraaday waxaan leeyahay dadkan ayaga iyo dowladooda iyo adduunweynaha waa in tala rasmi la keena si ay waddankooda ugu noqdaan ee noloshooda usoo dhigtaan barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa nagay intaas toddobaadkan waxaa marti igu ahaa doctor maxamed daahiye ducaale oo ka mid ah baarlamaanka dalka kenya lagana soo doorto degmada dhadhaab inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgeliyo aad buu mahadsan yahay haruu macruuf